bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeennii lix iyo afartanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba waana darsigii labaad ee ku saabsan saxaabiga la yidhaahdo annucmaan ibni muqarin almusni wafdigii uu hogaaminayay ee sacad bin waqaas uu u diray boqorkii furs ee kisra yasda yasdajrid ayaan darsigii hore uu aan ku joojinnay halkii ayaan kasii wadayna wuxuu yidhi fa in ajabtumuuna haddii aada naga yeeshaan ilal islaami islaamkii haddii aada naga yeeshaan ood islaamka soo gashaan khallafnaa fiikum waxaan dhexdiina uga tegaynaa oon idinkaga tegaynaa anigu idinmanu xukumayno xukunkiina nama rabnee kitaab allaahi kitaabka ilaahay wa aqamnaakum calayhi kitaabkaas ayaan idinku dhisaynaa oo maaragtay idin maamulaya calaa an taxkumuu inaad isku xukuntaan biaxkaamihi kitaabka qur-aanka axkaamtiisa masalo kasta xukun buu ka leeyahay isagaa arrin kastaba maaragtay idinka xukumaye inaad isaga isku xukuntaan wa rajacnaa cankum waananu idinka noqonaynaa wa taraknaakum waanu idinka tegaynaa iyo wa sha'nakum arrimihiina kale fain abaytum haddii aad diidaan adduhuula inaad gashaan fii diin illaahi diinta ilaahay inaad soo gashaan oo islaamka haddaad diidaan akhadnaa minkum ljizya jizya ayaanu idinka qaadaynaa wa xamaynaakum annaga ayaana idin waardeynayna oo idin ilaalinayna fain abaytum haddii aad diidaan ictaa aljizyati jizyadana inaad bixisaan ana aad islaamtaan xarabnaakum waan idinla dagaalamaynaa fashtaata wuu gubtay ama wuu horay ama wuu siraadmay yasdajrid qadaban cadho iyo waqaydan xanaaq mimaa samica wuxuu maqlay wa qaala wuxuu yidhi innii anigu laa aclamu ma ogi oo garan maayo ummatan qolo oo fil ardi adduunyadan dhulkan ku nool oo kaanad ahayd ashqaa minkum mid idinka liidata weligay ma arkin buudhi wax ummadaho ku nool adduunyadan oo idinka liidata ma arkin buudhi oo idinka shaqisan walaa aqala cadadan ama idinka laangaabsan oo idinka yar walaa ashadda furqatan oo kala tagsanaantooda iyo khilaafka dhexdooda yaalla wuu ka daran yahay weligay ma arkin oo ruux ruux ruux lacdu socda aan lahayn oo ruuxba ruuxoo kale u dilay walaa aswa-a xaalan kuwa umuurahoodu iyo xaaladda ay ku nool ku nool yihiin ay ka liidatana ama ay ka xun tahayna weligay ma arkin marka meeshan waxaad ka garanaysaa carabta iyo wixii un dee la halmaalo oo muslimiin ahaan jiray muslina haddii ay islaamka ka tagaan oo islaamka ku dhaqmi waayaan xaalkoodu siduu noqonayo un sidii ay bal hadda fiiri adduunyada maanta aan ku nool lahay ma wax ka liita carab baa jira intaa uu hadda ninkaasi sheegay ayay ku jiraan intaasoo dhan way ku jiraan haddii laga reebo yaraanta yaraantana ummadaha kale oo dhan ay lafaca yihiin oo dhan way ka wada yaryihiin way ka wada yaryihiin oo maaragtay bal hindia fiiri oo jiniis fiiri oo induni dadkaasoo dhan inkastoo dowlado dowlado kusheegyo badan oo tiro badan ay leeyihiin maanta waxa isdilaya wax alla waxa isdilaya waa iyaga un adduunyadii kale oo dhani waxay maanta ka fikiraysaa noloshooda say ku maarayn lahayd bay ka fikiraysaa oo keliyata dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo cilmiga iyo horumarka waxaasay dunida ka wada sheekeynayaan dhammaan adduunka meel hadda maanta xabadi ka socoto dhiig qulqulayo oo ruuxba ruuxa kale cunayo waxaa jira uun dhulalka carabta iyo soomaaliduna hadda ay carabtaa ka mid tahay haddii laydhaha waa carab iyo kolley ilaahay baa og meeshay tahay laakiin jaamica duwal carabiya ku jiraan halkaas marka meeshaas un weya maanta bal hadda fiiri dal kasta oo caraba waxaa ka socda maanta oo ah alharju walmarjual ruuxba ruuxo kasta ayuu dili boqolaal baa maalintii dhimanaysa boqolaal wax isdilayana waa un iyagii marka markay islaamka ka tagaan saasoo marka dad baa waxay yidhaahdeen alcarab naaqis islaam yusaawi sifr carabka hadduu islaamka waayo sifir unbuu soo bixi yacni waad waad aragtaa siduu u qiimeynaya boqorkii furus waaga carabisay ahayd halkii unbay kusoo noqonaysa islaamka unbaa ciziyeey sayidina cumarna wuxuu yidhi kunnaa adillaa'a fa acazana allahu bilislaam faida btagayna alciza fii gayri diin illaahi adana adallana allahu sidaasa waxaa yidhi sayidina cumar radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn adillaa'a dad aan micno lahayn oon adduunyada raqam ka ahayn oon cid ka haybaysata la arkin oon qiimo lahayn baanu ahayn fa acazana allahu bilislaam islaamka ayuu nagu cizeeyey oo waxaanana dad sharaf leh oo laga cabsanayo oo laga haybaysanayo faida btagayna alciza fii gayri diin illah haddaan marka cizi iyo sharaf ka raadina waxaan diinta islaamka ahayn ilaahay diintiisa ahayn adallana allah ilaahay haddana waa na ludalaynaya marka carabtii adilo ayay ahaayeenoo dad dulli ku nool bay ahayn way islaameen islaamkaa cizeeyey islaamkiibay ka tageen oo ayna ku dhaqmayn dulligiibay ku laabteen wuxuu yidhi innii anigu laa aclamu ma ogi buu yidhi ummatan qolo oo fil ardi adduunyada ku nool oo kaanad ahayd ashqaa mid ka nolol xun weeye shaqi waa ruuxan noloshiisu ay aada u liidato ka nolol xun minkum idinka walaa aqala cadadan idinka laangaabsan oo idinka yar walaa ashadda furqatan kala tagsanaantooduna oo ruux ruux la cusocdaan uusan jirinna ay ka daran tahay oo ruux ruux la socdaa uusan jirin walaa aswa xaalan iyo waxay ka liidato xaaladoodu iyo sida ay yihiin iyo noloshoodu waqad kunnaa waxaanu ahaanwaxaanu ahayn buu yidhi nakilu kuwa u tala saarta amrakum arrintiinna iyo maamulkiinna iyo xukunkiinnaba ilaa wulaati dawaaxi daafaha boqortooyadayada daafaheeda badhasaabyadeeda ayaa yaanu u xilsaari jireen dhehbdhay kuwaas xukuma oo fa yaakhuduuna waxay idinka soo qaadi jireen lanaa annaga addaacata inaadna adeecdaan aad noo hogaansataan yay minkum ka soo qaadi jireen kuwaas annaga mabaynaan is arki karin oo hadda boqortooyada iyo boqorka iyo dad aad istaahile inaad u timaadaan maahayne wulaati dawaaxi waxaa la yidhaahdo boqortooyadayada daafaheeda badhasaabyada jooga kuwaas ayaa maaragtay idin maamuli jiray uma markaa kadib uu halkaa gaadho khafafa wuxuu haddana fududeeyey boqorkii shay-an waxbuu min xiddatihi cadhadii iyo hadalkii adkaa waxbuu ka yaraa khafiifiyey wa qaale wuxuu yidhi fa in kaanad haddii ay tahay alxaajatu gaajo iyo baahi hiya iyaduba allatii midii dafacadkum idinku soo riixday ilalmajii'i hunaa inaad halkan timaadaan hadaad gaaja idin hayso oo niman gaajaysan aad tahay aad tihiin oo ilaan fuqaraa tihiina waa laydin yaqaanaaye xama haysataane hadday gaaja idin wado oo waxa idin wada ay gaajo tahay fa in kaanad haddii ay tahay alxaajatu baahi hiya iyaduba baahidaasoo allatii tii hadday tahay dafacadkum idinsoo riixday oo idin keentay idinku soo riixday ilal majii'i inaad timaadaan ilaynaa annaga hadday gaajo tahay hee amarnaa lakum waxaanu idiin amraynaa biquutin quud cunto ilaad cuntaad rabtaane ilaa an tukhasiba diyaarakum ilaa guryihiinni ay barwaaqo ka noqdaan guryihiinni ay barwaaqo ka noqdaan cunto ka buuxino wa kasawnaa waxaanu huwinaynaa on ku arad bixinaynaa saadatakum madaxdiinnana wa wujuuha qowmikum iyo qolihiinna kuwa madaxda u ahoo dhanna dhar fiican baan siinaynaa waa kana waa arid baa idin dilo ood qaawantihiin wa malaknaa calaykum waxaanu madax idinka dhigaynaa oon idiin magacaabaynaa melikan boqoro oo min qibalinaa annaga xagga annaga ka yimid oonu annagu idiin soo magacownay oo yarfuqu bikum idiin turo oo idiin naxariista marka dad hunguridoona hadda ayaa tihiine waxbaan idin siinaynaa faradda calayhi waxaa u jawaabay rajulun nin oo min alwafdi wafdigii ka mid ah ishayn waayey wafdigii muslimiinta raddan jawaabid oo ashcala mar kala huriyey naara qadabihi cadhadiisa dabkeedii mar kala huriyey min jadiidin mar mar kale mar cusub fa qaala wuxuu yidhi lowlaa ana arusula lowlaa haddaysan jiri lahayn ana arusula dadka ergooyinka laysu soo diro laa laysu soo diro laa tuqtalu inaan la dilin laqataltukum aan idin dili lahaa quumuu kaca buu yidhi orda iga taga oo xafiiskayga iga baxa falaysa muusan ahaanin lakum idinka shay-un wax cindii agtayda agtayda wax idin yaalla ma leh islaan ma jiro jisyadana idin siin maayo wax alla waxaan idin siin maayo idin siinaya ma jiro iga taga buu yidhi iga baxa wa akhbiruu u sheega buu yidhi qaa'idakum abbaanduulihiinnana waxaad u sheegtaan annii anigu mursilun ilayhi inaan usoo diri doono rustum nin rustum la yidhaahdo maxaanan ugu soo diraya xataa yadfanahu xataa yadfinahu ilaa uu ka caaso ama uu ka duugo isaga baanduulihiinna uu ka duugo oo wayadfinakum idinkana uu idin duugo macan dhammaantiin idinka wada jira fii khandaqi alqaadisiya meesha qaadisiya la yidhaahdo godadkii aan ka qodnay iyo dhufaysyadii iyo jeexjeexyadaas inuu idinku wada caaso yaan usoo diri doonaa uma markaa kadib amara wuxuu amar ku bixiyey amar buu bixiyey fa utiya bihi waxaa loo keenay biximli turaabin jawaan caro ah ayaa loo keenay wax la qaado oo jawaan oo caro ah ayaa loo keenay wa qaala wuxuu ku yidhi lirijaalihi raggiisii wuxuu ku yidhi xamiluuhu ku rara ciidan jawaanka ciidda waxaad ku rardaan calaa ashrafi haa-ulaa'i kuwan ergada ah ninka ugu magaca badan ninka ugu magaca dheer kaasha lagu raro waa nooc yahaane ah ciid baa lagu raraya saasuu yidhi wasuuquuhu sidii xoolihii u kaceeya amaamakum hortiina kaxeeya calaa mar-an min annaasi meel ay dadku arkayaanna ha lagu kaxeeyo iyagoo ciiddii raran xataa yakhruja ilaa uu ka baxo min abwaabi caasimati mulkina mulkigeenna iyo boqortooyadeenna magaalo madaxdeeda albaabadeeda ilaa uu ka baxo ciiddaa ha lagu sii raro fa qaal waxay ku yidhaheen nimankii boqorku lilwafdi waxay ku yidhaheen man ashrafukum yaa idinku magac badan yaa idinku magac dheer yaa idinku fa baadara ilayhim waxaa hadalkii ka boobay ilayhim iyagii caasib ibnu cumar caasim ibnu cumar cabdulaahi ibn nin la yidhaah cumar cumar ibnu khataab wiil uu dhalay oo caasim la dhihi jiray oo wafdiga la socday baa wuxuu yidhi wa qaala ana aniga weeye buui ninka oo wuxuu rabaa in ciidda isaga lagu raro oo la ahaanaysto intuu dib isu dhigi lahaa uu dhihi lahaa waxaan ahay wiilkii amiiruulmu'miniina cid kale ciiddan ha qaado aabihii baa saa u tarbiyeeyey wixii dhib ah inuu isagu u hormaro wiilashiisu ay hormaraan faqaaluu waxay dhaheen lilwafdi man ashrafukum yaa idinku sharaf badan yaa idinku magac weyn fabaadara waxaa boobay ilayhim iyaga hadalkii u boobay caasim ibnu cumar wa qaala wuxuu yidhi ana fa xammaluuhu way ku rareen sidii xamaalki calayhi korkiisa xataa kharaja ilaa uu ka baxo min almadaa'ini magaaladii madaa'in la dhihi jiray uma xamalahu muusan tuurine wuu soo qaatay markay magaalada ka baxeen wuu iska tuuri karay jawaanka ciidda ah laakiin isagu si kaleba u fasiraya uma markaa kadib xamalahu jawaankii ciidda ah wuxuu saaray calaa naaqatihi hashi uu fuushanaa wa akhadahu macahu wuxuu usoo qaaday jawaankii ciidda ah lisacdi bni abi waqaas si kaleba iyo u fasiray caasim ibni cumar wa basharahu wuxuu ugu bishaareeyey sacdi bni abi waqaas biana allaha in alle sayaftaxu uu usoo gacangelin doono cala almuslimiina muslimiintii diyaara alfurus dowladdii weyneeda furus dhulkeedii oo idil wa yumallikahum alla uu milki siin doono uu guddoonsiin doono turaaba ardihim dhulkooda ciiddiisii ilaan ciiddii bayba na soo siiyeen buuli waxayna soo siiyeen waa ciiddii isna wuxuu u fasiray waaba dhulkoodiibu yaa ilaahayna siin doonaa uma markaa kadib waqacda waxaa dhacday macrakatu lqaadisiyati dagaalkii qaadise ayaa dhacay waktada waxa buux dhaafay khandaquha dhufayskii uu sheegayay markii uu lahaa kaasaa laydinku aasayaa jeex jeex jeexii maaragtay trinjadii wagtada waxa buu dhaafay khandaquhaa dhufayskeedii ama godkii bijus bijuthati aalaafi alqatla meydka kumanyaal ayuu ka buux dhaafay walaakinahum hase hatee lam yakuunuu maysan ahayn meydadkaasi min jundi lmuslimiina ciidanka muslimiinta maysan ahayn wa inamaa kaanuu waxay ahaayeen min junuudi kisra kisra ciidamadiisii ayay ahaayeen waxa meesha laga buuxiyey ee laga adkaaday marka halkaas iyada lagama hadlayo lama sii wadayo macrakat alqaadisiya waxay leedahay waqtigeeda ayay leedahay waqtigii laga hadlayo ayay leedahay laakiin hadda intaasaa lagu dhaafaya lam yastakin isma dhiibin alfurusu nimankii furus ah isma dhiibin lihaziimati alqaadisiyati jabkii ka dhacay qaadisiye ku dhacay ee looga qabsaday caasimadoodii isma aysan dhiibin fa jamacuu waxay jamciyeenay ururiyeen jumuucahum ciidamadoodii wa jayashuu waxay ciidameeyeen juyuushahum ciidamadoodii ciidamadoodii oo dhan ayaa la qoray waxaalla wixii qori qaadi karay ama qori haddi waagaa ma jirina wixii hub uun qaadi karay ee dagaalami karay xata ktamala ilaa uu ka buuxsamo lahum iyagii uu uga kaamil noqdo mi-atun wa khamsuuna alfan boqol iyo konton kun oo min ashidaa'i almuqaatiliina dagaalyahanada kuwa ugu darana ay isu keenaan falamaa markii waqafa uu ogaaday alfaaruuqu sayidina cumar alfaaruuq cumar ibn khadaab uu ogaaday calaa akhbaari hada alxashdi alcadiim ciidankan weyn warkiisa markuu ogaaday uu iskortaagay ayuu hadda ka cabiray uu iskortaagay waxaa iskortaagay waxaa laga wadaa iskortaagidda waxaa laga wadaa un ogaaday baa laga wadaa falamaa markii waqafa uu iskortaagay alfaaruuqu calaa akhbaari hada alxashdi alcadiim ciidanka ciidan weynahan ciidankan weyn warkiisa markuu iskortaagay yani markuu ogaaday casama wuxuuba go-aansaday calaa an yamdiya isaga naf ahaantiisu inuu aado uu halkaa aado limuwaajahati hada alkhatari alkabiir khatartaa weyn ka hortegitaankeeda binafsihi naf ahaantiisa inuu ciidanka hogaamiyo ayuu goostay walaakina hase ahaatee wujuuha almuslimiina muslimiinta madaxdoodii dadkooda sharafta lahayd wajiih waxaa la yidhaahdaa ruuxa magaca iyo wejiga leh iyo sharafta leh yaa thanawhu waxay ka celiyeen ama ka laabeen can daalika arrinta ayada waxay ku qanciyeen inuusan waxba inaan loo baahnayn isagu inuu tago wa ashaaruu calayhi waxay kula taliyeen an yursila inuu diro qaa'idan abbaanduule ama hogaamiye oo yuctamadu calayhi laysku hadlayn karo fii midli hada alamri aljaliil arrintan culus arrintan culus oo kale markay timaado hogaamiye la isku hadlayn karo hala raadiye ayay yidhaahdeen fa qaala cumar wuxuu yihi ashiiruu calaya ii tilmaama oo farta iigu fiiqa calaa rajulin calaya aniga birajulin nin oo liuwalliyahu aan madax uga dhigo oon ku wareejiyo daalika athaqra meeshaa bannaanaatay karintaa weyn ay nagu soo furantay waa karin weyn oo muslimiinta ku soo furantay col weyn oo laga yaabo haddii aan laga hortegin waxalla wixii guule ah la gaadhay oo dhan inuu baabi'iyo oo laga yaabo inuu ilaa madiine soo gaadho boqol iyo konton kun maxay tahay marka arrintaas aan u dhiiba fa qaaluu waxay idhahdeen dadkii anta adigaa aclamu u ogaansho badan bijundika ciidankaaga yaa amiira almu'miniin adaa yaqaana fa qaala wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartee la uwalliyanna waxaan madax uga dhigayaa calaa jundi lmuslimiina muslimiinta ciidankooda waxaan madax uga dhigi doonaa rajulan nin ninkaasoo yakuunu ah ida altaqa aljamcaani labada ciidan markii ay isku hor yimaadiin amay fooda isdaraan asbaqa mid isagu ka horeeya oo ka badinayaba min al asinnati warmaha iyo seefaha iyo hubka lagu dagaalamaya ee la tuuraya nin ka badinaya ayaan u dirayaa oo ah huwa nucmaan ibnu muqarin almusni ah fa qaaluu dadkii dhan waxay idhaheen huwa isagaa lahaa arrintaa iskale alla ilaah waa qofkii ku habboonaa wey markaa kadib fa kataba wuxuu qoray ilayhi annucmaan wuxuu u qoray sayidina cumar yaquulu isagoo leh min cabdilah saasuu dhihi jiray mar kasta min cabdillaahi addoonkii ilaahay bay ka timid oo cumar ibnu khadaab ahaa ila nucmaan ibnu muqarin laqab oo dhan male cabdullaahi baa la yidhaah addoonkii ilaahay ee cumar ibnu khadaab ahaa sharaf oo dhanna markaasuu helay maxaa jira alqaabtan la ysdaba wado wax qiimahay leedahay male ila nucmaan ibnu muqarin amaa bacdu intaa kadib fa inahu arrintu waxay tahay balaqanii waxaa i soo gaadhay anna jumuucan ciidamo fara badan oo min al acaajimi ee ka mid a dadka acaajimta acaajimta waxay dhihi jireen furuskay dhihi jireen oo kaiiratin bad qadjama kaiiratin badan qad jamacuu lakum inay isukiin urursadeen qad jamacuu inay soo ururiyeen lakum ay liqitaalikum dagaalkiinnii bimadiinati nahound magaalada nahound la yidhaahdo ee fa-idaa balaqaka hadduu ku soo gaadho kitaabii qoraalkaygu haadaa oo kan ah fasir soco biamri illaahi amarka ilaahay ku soco wa bicawni illaahi ilaahay kaalmihiisa ku soco adigoo ku sugan wa binasrillaahi adig guusha ilaahay adiga oo ku socda biman macaka dadka kula jiro oo min almuslimiina muslimiinta a ku kaxee oo maaragtay ku soco walaa tuicihum ha marinin wacaran meel maaragtay qoraf ah oon waddo lahaynna hayga marin ciidankaas meel aan waddo lahayn waddo fiican meel aan ahayn oo qoraf ana ha iga marin oo girgir ah maxaa jira fa inna rajulan nin waaxidan oo keliya oo min almuslimiina muslimiinta ah yaan axabu ilaya anugu ka jeclahay min mi-ati alfi diinaarin boqol kun oo diinaar aa lacagtii ugu badnayd markaas malaha oo la sheego hal muslim hal qof oo muslim ayaan ka jeclaanay wasalaamu calayka ayuu habba wuu booday annucmaanu ciidan bijeyshii ciidankiisii ayuu la booday liliqaa'i alcaduwi cadowga sidii uula kulmo wa arsala wuxuu diray amaamahu hortiisana wuxuu diray dalaa'ica ilaalo oo min fursaanihi fardoolaydiisa ka mid a litakshifa lahu si ay ugu soo ogaato adariiqa waddada si ay ugu soo ogaato falamaa markii iqtaraba ay u dhowaadeen alfursaanu fardooleydii min nahound meesha nahound layidhaha markay u dhowaadeen tawaqafad way istaagtay khuyuuluhum fardahoodii baa istaagtay fa dafacuuha way kaxeeyeen inay yacni kaxeeyaan bay isku dayeen falam tandafic ma soconin way istaagtay uun fa nasaluu waxay ka soo degeen can duhuurihaa fardaha dhabarkooda ayay ka soo degeen liyacrifuu bal si ay ogaadaan alkhabara arrintu maxay tahay maxay la socon lahayiin fardihii fa wajaduu waxay arkeen oo ay ka heleen fii xawaafiri alkhayli fardaha qoobkoodii unbaa waxay ka arkeen shadaayaa biro wada afdhuudhuuban biro qodaxda oo kale aad moodo qodax ah shadaayaa qodax oo bir ah saas dheh oo min alxadiidi bir ah oo tushbihu u eg ru-uusa almasaamiiri masaabiirta madaxeeda un og ama afkeeda fa nadaruu waxay egaan fil ardi dhulka ayay fiiriyeen fa idaa kolkiiba alcajamu ciidankii oo furusku qad naharuu waxay ku firdhiyeen fi duruubi wadooyinkii duruub hadda derbiga wadada eh wadada oo aan maaragtay meel ku dhammaata ayaa layidhaha meel madaxlaa ku dhammaataa derbi layidhaha kula man saara cala derbi wasal bay tidhi carabtu ninkii derbi ku socdaaba meel buu gaadhay innaga derbiga kaynoo naqaano oo jidaarka ama qad naharuu waxay ku firdhiyeen fi duruubi ee wadooyinkii almu-adiyati ee tegaysay ilaa nahound nahoundi ku gaadhsiinaysa waxay ku firdhiyeen xasaka alxadiidi qodax wada bir ah qodax bir ah ayay ku firdhiyeen liyuciiquu si ay u joojiyaan al fursaana fardoolayda iyo walmushaata iyo ciidanka lugeynayaba canil wusuuli ilayha inay nahawnd soo gaadhaan oo nin walba qodaxdaas birta uuni ay muddo faraskiina ay muddo dadkiina ay muddo oo la socon kari waayo maxay ka mid tahay qaababka dagaalka ayaa ka mid tahay waa miinooyinka maanta la isticmaala dee waa miinooyinkii un akhbara alfursaanu fardooleydii waxay u sheegeen an nucmaana nucmaan oo abbaanduliha waxay u sheegeen bimaa ra-ow waxay arkeen wa talabuu minhu waxay ka dalbadeen an yumiddahum inuu soo gaadhsiiyo bira'yihi ra'yigiisa nala soo talimin arrintaasaa dhacday maxaan yeelaa fa amarahum wuxuu amray bian yaqifuu inay istaagaan ay joogsadaan fii amaakinihim meesha hadda ay joogaan inay istaagaan wa an yuuqiduu anniiraana dabna inay shidaan fi leyli habeenkii liyaraahum alcaduwu si cadowgu u arko markuu cadowgu arko wa cinda daalika markaa agteedu cadowgu u arko yatadaaharuuna ha muujisteen tadaaharka waxa la yidhaha waxaan kaa dhab ahayn yatadaaharuuna ha muujisteen ama iska yeelyeeleen bilkhawfi cabsi oo minhu cadowga ay ka cabsadeen oo kale ha iska dhigeen wixii cadowgii oo kale cadowgii ka cabsaday oo kale ha iska dhigeen iyo walhaziimati inay jabeen amaamahu cadowga hortiisa saana maxay u yeelayaan liyuqruuhu cadowga si ay ugu dhiirigeliyaan billaxaaqi bihim inuu iyagii soo gaadho oo uu soo caydhsado uu maaragtay soo eryado marka cadowga hadduu meeshii soo maraya muxuu samaynayaa wa isaalati maa zaracahu wixii uu meesha miinooyinkii iyo birihii iyo masaamiirtii uu ku biiray ku beeray oo min xasaki alxadiidi qodaxdii birta ahayda si u zuuliyo fikraddaas ayuu keenay wuxuu yihi innagu wixii ma naqaano dab shida ha idin arkeen markay dabku arkaan kasoo carara ha idin soo caydhsadeen markay idin soo caydhsanayaan marka iyagaa guraya wixii wajaazat way ku socotay way ku meel martay alxiilatu tabtii cala alfurus furuskii nimankii reer furus tabtii iyo xiiladii uu soo jeediyey maaragtay qaa'idkii nucmaan ibn ibnu muqarin ahaa way ku socotay famaa in ra-ow maba aysan arkin taliicata jeyshi almuslimiina ciidankii muslimiinta caaradiisii oo tamdi socota munhazimatun munhazimatan iyada oo cararaysa oo jabtay amaamahum hortooda xataa arsaluu ilaa ay kasoo diraan cumaalahum shaqaalahooda oo fa kanasu ay xaaqeen adduruqa wadooyinkii yaa waxay ka xaaqeen min alxasaki qodaxdii birta ahayd markay xaaqeen fa kara waxaa kusoo ragaal celiya calayhim iyagii almuslimiuna muslimiintii waxtalluu waxay qabsadeen tilka duruuba wadooyi jidadkaasoo dhan ayay qabsadeen caskara wuxuu fadhiisiiyey annucmaanu ibnu muqarin bijeyshihi ciidankiisa wuxuu fadhiisiiyey calaa mashaarifi nahound magaalada mahound laydhaa duleedkeedii wa casama wuxuu go-aansaday calaa an yubaaqita inuu ku kadiyo caduwahow cadowgiisii bilhujuumi weerar fa qaala wuxuu ku yidhi lijunuudihi ciidankiisa wuxuu ku yidhi innii anugu mukabirun halaatan saddex goor baan allahu akbar leeyahay ee fa idaa kabartu haddaan allahu akbar idhaa aluulaa midda hore falyatabhaya ha diyaargarooba man qofkii lam yakun aan ahayn qad tahaya-a kii diyaargaroobay wa idaa kabartu thaaniya kabartu thaaniya talabaadna haddaan allahu akbar idhaa falyashdud ha ku xidho oo ha ku adkeeya kullu rajulin nin walba oo minkum idinka mid a silaaxahu hubkiisa calaa nafsihi naftiisa ha ku adkeeyo si fiican hubkiisa ha u qaato fa idaa kabartu thaalitata saddexaad allahu akbar haddaan idhaaho fa innii anigu xaamilun mid weeraraya ayaan ahay oo hujuumaya calaa acdaa'i illaahi cadowga ilaahaye faxmiluu weerara maci idinkoo aniguna ila jiraan kabara allahu akbar buu yidhi annucmaan ibnu muqarin takbiiraatihi thalaatha allah akbartiisii saddexda ahayd wandafaca wuu orday wey fii sufuufi alcaduwi cadowga safkiisii iyo meeshoodii ayuu dhex galay ka-annahu sidii isagoo alleythu libaax caadiyan oo cartamaya uu yahay libaax cartamaya sidii oo kale ayuu safkoodii kala dhex galay wa tadafaqa waxaa soo burqaday waraa-u isaga gadaashiisa junuudi lmuslimiina ciidamadii muslimiinta ayaa soo burqaday tadafuqa sayli sidii daadka uu usoo burqado oo kale wadaarad waxaa dhex martay bayna alfariiqeyni labada qolo raxaa macrakatin dagaal dhagaxshiidkii oo daruusin lagu baaba-ay taasoo yani aada loogu dhintay weye daruusku taasoo qalla ay yar tahay maa aada ay u yar tahay shahida inuu arkay taariikhulxuruubi dagaalada taariikhdeedu nadiiran laha mid iyada oo kale oo ama u dhiganta fa tamasaqa waxaa kala burburay jeyshul fura furusi ciidankii furus ayaa kala googo-ay oo burburay shara mumasaqin kala burbur iyo googo kii uga xuma kii ugu xumaa wa mala-at waxaa buuxisay qatlaahu meydadkiisii assahla meesha dooxooyinka waljabala iyo buuraha labadaba way buuxisay wa saalad waxaa socotay dimaa-uhu dhiiggiisii yaa fil mamaraati wadooyinka iyo waduruubi iyo wadooyinka iyo dhiigoodii yaa meel walba socday fa lasiqa waxaa ku simbirraxday jawaadu nucmaan ibni muqarin nucmaan ibni muqarin faraskiisiibaa wuxuu ku simbirraxday biddimaa'i dhiigagya dhiigagii gaalada ka da-ayay ka daadanayay fa surica dhulka ayuu ku dhacay wa usiiba nucmaanu nucmaan waa la asiibay oo wuu dhintay nafsahu nafti nafti ahaantiisii isaabatan qaatila dhaawac dilay ayaa ku dhacay intuu simbirraxday simbirraxdaas ayuu dhintay wuu dhacay bas madaxa ayaa kala jabay meelahaas jabitaan oo adag faraskii si xun buu u dhacay saasuu u dhintay maahane cadowgii si toosa uma dilin fa zaliqa wuu simbirraxday jawaadu nucmaan ibni muqarin biddimaa'i dhigagii ayuu ku simbirraxday fa surica dhulka ayuu ku dhacay wuu legdamay wuu soo dhacay wa usiiba nucmaanu nafsuhu nucmaan waa la asiibay nafsuhu nafs ahaantiisii isaabatan qaatila asiibid oo disha haddii kale yacni lama tafsiilinin isaabada iyo waxay tahay waxaa dhici kartaa faraska orodka u ordayay dhicitaanka uu ka dhacay inuu u dhintayna waa dhici kartaa in seeftiisii ay muddana waa dhici kartaa fa akhada akhuuhu calankiibuu waday markaas fa akhada wuxuu qaaday akhuuhu walaalkii alliwaa'a calankii ayuu min yadihi gacantiisa ka qabtay wasajaahu wuxuu ku daday biburdihi go-iisii biburdatin go oo kaanad macahu u watay wa katama wuu qariyey amra masracihi gaaridiisa warkeediina wuu qariyay canilmuslimiina ayuu ka qariyey si aynan u niya jabin walamaa markii tama uu dhammaystirmay annasru alkabiiru guushii weynayd alladii guushaasoo samaahu lmuslimiuna muslimiintu ay u bixiyeen fatxa alfutuuxi guusha guulaheedii guulaha guusheedii sa'ala aljunuudu ciidamadii waxay weydiiyeen almuntasiriuna ee guulaystay can qaa'idihim hogaamiyahoodii ama abbaanduulahoodii albaasili ee geesiga ahaa an nucmaan ibni muqarin ah ayay weydiiyeen awey bay idhaheen fa rafaca akhuuhu walaalkii wuxuu ka qaaday alburdata go-i buu canhu ka qaaday wa qaala wuxuu yidhi haadaa amiirukum waa kan amiirkiinii qad aqara allaahu alla wuxuu qaboojiyey caynahu ishiisa ayuu wuxuu ku qaboojiyey bilfatxi guushii wa khatama lahu wuxuu ugu dhammaystiray noloshiisii bishahaadati shahaado ayuu ugu dhammaystiray sheekadii ama qisadii annucmaan ibni muqarin meeshay ka bilaabatay iyo meeshii ay ku dhammaatayna wa taas wallahu subxaana wa tacala aclam